doctyusuf s b s redio laantafka soomaaliga melbourne kusoo dhawow marka xiga shirka aad kaga qayb gashay magaalada free town ee dalka siralion maxaa looga arrinsanayay bal noo faahfaahay marka hore marka koowaad bafo waad salaaman tahay adiga iyo dhegeystayaasha ku nool magaalada melbourne waa magaaladii aan ku noolaa muddo dheer aan aqaano dadka intiisa badan in ay codkayga maqlaan fursa ay tahay mar labaad haddaan su-aashaada usoo laabto aniga iyo khadiija oo arrimaha nabadda waloolayna ama qoyska nabadda dad badan inoo yaqaanaan yaa waxaanu uga qayb gallay magaalada freetown shirka aad sheegtay shirku wuxuu ku saabsanaa nabadeynta ummadaha dagaaladu mataqaana afeeyeen iyo horumarinta kahortaga mataqaanaa dagaalada sansaanka iyo calaamadaha marka la arko colaadaha sidii loogu hortegi lahaa haddii ay dhacaanna sidii faragelin loogu sameyn lahaa haddii ummadu dagaalo mataqaanaa ayna aafeeyaanna soo kabashadooda sidii mataqaanaa looga shaqayn lahaa marka shir noocaasu ah aada iyo aada u weyn oo caalami ah waxaa yaa idinka casuumay shirka idinka soomaaliyas ayaa uga qayb galay ka aqoon-yahano adiga iyo khadiijo kasakow
waa su-aal udu wanaagsan horta shirka waxaa qabanqaabiyey urur caalami oo la yihahdo ururka caalamiga ah ee baaritaanka nabadaha nabadda iyo colaadaha jaamacad adduunka intooda badan baa kasoo qayb galay dowlado badan iyo hay-adaha ol oleeya mataqaana nabadda iyo wixii lamid ah anigii khadiija cidna naguma casuumin shirkani wuxuu ahaa shir weyn oo websiteyada adduunka iyo meel kasta la geliyey qofku isagaa istabaraya ticitkiisa isagaa la bixi cuntadiisa iyo hoteelka iyo meesha u seexan isagaa la bixi marka markaanu aragnay maadaama nabadda aanu kusoo dhex jirray in muddo aba waanu ognahay wixii nabadda ku saabsan meelahay ka dhacayaan marka annaga iskana u tagnay waraaq baanu ka jeedinay ku saabsan qaabka dhalinyarada soomaaliyeed ee colaadaha ku dhex koray loo caawin lahaa oo loo nabadeyn lahaa dareenkooda fursado mataqaana shaqana loogu abuuri lahaa hadday noqoto yaa kasoo qayb galay dhowr boqol oo qof baa kasoo qayb gashay sideetan iyo kow waddan baa kasoo qayb galay anigii khadiijo qof aan ahayn oo soomaaliya maanan ku arag shirkan iyo kuwo hore oo aanu tagnayba oo meelo kale ka dhacayba haddaad mar kale iweydiin karto aad baan u filayey inaan soomaali arko maadaama aan nahay ummad loo soo qaato dagaal ummad ay aafeeyeen ilaa iminkana runtii dhibaato ay waddanka ka taagan tahay waxaa la rabay meelahan oo kale oo macluumaadka lagu kala qaadan oo aqoon korarsi oo shan maalmood socday oo qofku khibrado kale uu mataqaana ka faa'iideysan ummado kale iyo siday u xaliyeen inaan arko soomaali badan baan filayey laakiin ma aanan runtii ma aanan arag qofaan anigiiyo khadiija aan ka ahayn waxay xasuusisay nin gabya ah oo carab oo muslin ah waa hore wuxuu yidhi wayuqda alamru xiina takiibu taymu walaa yusta'danuuna wahum shuhuudu wuxuu yidhi go-aamada waxaa la gaaraa beesha la yihahdo ama qabiilka la yihahdo beni taym markay maqan yihiin baa go-aamada la gaaraa beni taym marka ay joogaanna lalama tashado marka arrintaasa runtii iisoo baxday iyo soomaalidu meelaha caalamka ee wax weyn laga qabanayo inaysan joogin go-aamada marka la gaarayo de haddii ay joogaanna in lala tashanayo in kaleeto su-aal baa calaamad su-aal baa ii saaran aafo waa yahay waxaan la soconaa siraleon waxa ay ka mid tahay dalalka dalalka dalalka africa ka mid ah oo dagaalada aafeeyeen soomaaliya way ka mid tahay dalka la yihahdo ruwanda oo kale markaad eegto marka arrimahan iyo sida nabadda loo qaato iyo sida wadamada dagaalada u aafeeyey ay wax uga bartaan dhibaatooyinka dagaaladu ay leeyihiin soomaaliyana hadda la sheegay inuu yahay dal dagaal lix iyo labaatan sano aafeeyey oo haddana mas-uuliyiintii dowladda iyo shacabka midkoodna aanay kasoo qeybgelin siad u aragta arrintaas runtii qalbi xanuun bay mataqaana nagu ahayd waxaan filayay inaan arko wufuud badan oo dowladdu ay soo dirto wufuud badan oo hay-adaha wal oleeya nabadda ka shaqeeya soomaaliya mataqaana ay mataqaana yimaadaan ama ha joogaan wadamada deriska ama wadanka mataqaana gudihiisa waxaynu ognahay haddii la yirahdo new deal ama meel soomaaliya wax loogu yaboohayo belgium ama meelka meel kale ha noqoto brussel ama wadamada caalamka meeshii la yiraahdo deeq baa lagu bixin ama waxbaa mataqaana lagu qaybin ama turkiga ha noqoto boqolaal soomaali aad mataqaana ku arkay oo isle idinkuna qaybtiina ka qaata waxaas laakiin meelahan oo kale oo runtii waxa laga faa'iidaysan uu yahay cilmi iyo mataqaana knowledge iyo khibrad laakiin adigu aad istabarayso oo ku tusinaysa sida waxani uu dhabkaaga yahay inaanan ku arag runtii soomaali badan oo hay-adaha mataqaana dowladda ee xilsaartay nabadaynta aanan ku arag runtii aniga xanuun bay inagu ahayd aniga khadiijada
waa gartay yuusuf waxaa horey uga qayb gashay shirar kale oo arrimaha nabadda looga hadlayo bal inoo koob maxaa marka shirarkaasi kaaga baxay iyo midkan hadda u dambeeyaba maxaase dadka soomaalida ah aada uga baaqaysaa oo arrimahan mar walba aan iyagu u dhuundololeen inay ka qayb qaataan
waa su-aal aada u wanaagsan waxaanu ka qayb gallay bishii sebtember ee sanadkan shir kale oo caalami oo lagu qabtay jaamacadda la yirahda bradford bradford waa waxaa ku yaala xarunta ugu xooga badan ee adduunka cilmi baarista nabadda iyo dagaalada waxaa yimid dhowr boqol oo qof saddex boqol iyo konton qof baa yimid oo caalamka dhanka kala yimid aniga khadiija waanu tagnay ma aanan ku arag runtii qof soomaali oo kale waxaan filaynay waddankan u k oo ay joogaan ilaa shan boqol oo kun ama ama afar boqol kun oo soomaali inaanu aragno dad badan oo arrimaha u dantoloola runtii nasiib xumo maanaan ma mataqaana ku arag sidoo kale waddanka la yihahda south korea oon anigu shaksi ahaan tegay laba kun iyo afar iyo tobankii asna shir wuxuu ahaa caalami oo arrimaha nabadda looga hadlayay qof kaloo soomaaliya amaanan ku arag markaa saddexdaa shir oo caalamiga markaan fiiriyey oo arrimaha nabadda looga hadlayey oo laakiin cilmi kororsi iyo tababar iyo aqoon isweydaarsi u ah ma aanan ku arag dad kale oo runtii soomaaliya waan isku daynay inaan mataqaana isku taxallujino marka waxaanu aada iyo aada ugu mataqaanaa mataqaanaa dhiirigelinaynaa dadka soomaaliyeed inaysan un ka fikirin meeshii la yihahda project iyo lacag baa lagu qaybin oo wax ka raadsada aanan boorsooyin la cararin laakiin inay shilmadooda ayagu la baxaan inay koorsooyin mataqaana qaataan meeshii cilmi iyo qaabka nabadda loo xaliyo ama loo dhaliyo looga faa'iidaysan inay iskood u tagaan in ummadaha kale qaabka ay mashaakilkooda u xaliyaan ay mataqaana ka faa'iidaystaan waxaanu aragnay dad ka yimid ruwanda waddankaa la yidhaahdo south of sudan baa mataqaana laga yimid afghanistan baa laga yimid bariga dhexa laga yimid marka runtii aad baanu u rajaynaynaa dad badan oo runtii wanaag wada oo soomaaliya way jiraan oon hubo oo nabadda ka shaqeeya oo waddankii jooga laga yaabo qaar badan inaysan ogeyn oo aysan la soconin inay iman lahaayeen runtii qaar baan hadda wada xiriiro ila soo xiriiray markii ay arrimaha facebook iyo ka arkeen wixii aan soo gelinayay marka waxay dhaheen haddii aad noo soo sheegi lahayd bilowgiiba aad gelin lahayd intuusan bilaaba waanu isku dii lahayd inaan nimaadno marka qaar badan macluumaad xuma haysa marka dadka soomaalida waxaan la kulanay tusaale ahaan baafo nin wasiir ka ahaan jiray waddanka liberia iminkana hay-adaha mataqaana internationalka sida world bank iyo hay-ado kale u fadhiyay nairobi seminar buu qabanayay markaan hadda tagnay magaalada freetown wuu ka hadlay markaa su-aal baan ka weydiiyey arrimaha mataqaana soomaalida iyo xeryaha qaxootiyadu ka hadlay dhadhaab iyo kakuma marka wuxuu yidhi waxaa noo soo baxay dadka soomaalida waa dad fiican oo runtii hal abuur leh laakiin mid kastaba cillad bay leedahay buu yidhi cillada soomaalida aanu ka fahnay waxaa weeye inaysan dadka aada u tixgelin ummadaha kale inaysan networking iyo la xiriir la sameynin xoog badan in ayagu ay mashquul isku yihiin oo ayagu is eegtaan marka hadda waxaanu isku dayay nabiyo barnaamijyo noocaas oo inay la falgalaan bal ummadaha kaleeto barnaamijyo noocaas inaan hadda taageerno marka waxaan ka wadaa soomaalidu waan ku qanacsanahay waa dadkeeni sharaf bay leeyihin lakiin haddaan cuyuubna waynu leenahay in cuyuubteena la ogaado lagana mataqaana gudbo caalamkana aynu waxa la wadaagno u faa'iideyno ayagana aynu mataqaana ka faa'iideysano waa tahay mo inaynu ummad indha furan noqono ayaan ayaan soo jeedinayna anigii khadiija aad baad umahadsan tahay doctor yuusuf wareysigaaga gaarka aad siisay idaacadda s b s waa kaaga mahad celinaya
aad baad umahadsan tahay adiga iyo tiimkaaga iyo guud ahaanba jaaliyadda soomaaliyeed oo runtii aad u caawiya khaasan jaaliyadda soomaaliyeed ku nool magaalada mataqaana melbourne iyo mataqaana brisbane oo safarkii aanu soomaaliya ku aadlaya nabadeynta runtii qeyb weyn ka qaata ee sanadka bilowgiisa bishii january ilaa iyo bishii march aad baad umahadsantiin mar kale s b s